gudoomiye waa kaaga mahad celinayna waqtigaaga iyo sidoo kale fursadan aadna siisay bal marka hore waxaad warbixin guud naga siisaa waa sidee xaalada haween weynaha ee jubbaland gaar ahaan gobolka jubbada hoose bismillaah alxamdulilah rabbilcaalamiin aad baan kaaga mahad celinayaa booqashada iigu timid xafiiskayga iyo wareysiga elaya haweenka ka wareysanayso haweenka jubbada hoose ama jubbaland ama gaar ahaan jubbada hoose degmada kismaayo oo hadda aan joogno aad bay u fiican yihiin waa haween wanaagsan waa haween dalka dhinacooda ka haya waa haween u hiiliya dalka dib usoo noqoshadiisa iyo iyo waxyaabaha macnaa dib u dhici tirada badnaa ee soddonkii sano la soo maray inay kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxbarashada iyo muxuu ahaa amniga kaabaan u diyaarsan waaye waa haween sida runta la isdhihi karo haweenka u taagan waaye inay wax ka qabtaan deegaanada hadda aan joogno
waan gartay dhaqaaqyo badan oo haweenka waxa ay wadeen muddooyinka dambe ku saabsan inay taageeraan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland ee dagaalka kula jira al-shabaab iyo sidoo kale dagaalka ciidamada ay ka wadaan gobolka jubbada hoose taageero noocay muujinayeen haweenka gobolka jubbada hoose
waa runtaa wadankan waxaa ka socda dagaalo dagaaladaasoo ciidamada iyo jubbaland iyo ay ku dagaalamayaan nimankii nabadiidka ahaa ay mar kastaba weeraro jiraan ee taagan ee loo taagan yahay habeen iyo maalin annagana waxaa nahay kuwa daba taagan ama la socda wiilasha ama meeshay tagaanba taagan ee garab istaaga ma aha inaan wax u geyno ama wax u qaadno ilaa waxaan la garab taagannahay dhiirigelin taakulayn inaan wiilasha biyaha siino in dhaawacooda aan ogaano in dhimashadooda aan ogaano waxaan qaban karna inaan qabanno hadday arkaan hooyooyinkooda daba socda iyo walaalahooda garabtaagan hadday arkaan waxay dareemayaan wiilasha geesinimo waxay dareemayaan dhiirigelin waxay dareemayaan dhulka inay ayaga leeyihiin oo dhulka la isla leeyahay oo dhulka la difaaco lagana difaaco dhulka wixii cadowa si berita uu u noqon lahaa dhulkii loo baxsanayo oo annaga aan wax ku soo baranay kusoo nooleen haddana owlaadeenna aan rabna inay wax kusii bartaan ee kasii shaqeeyaan nolol wanaagsan lagu sii noolaado nolol fiican lagu sii noolaado waayo ciidamada waxaan waxaan tagnaa aagaha meelaha difaacyada ay ka jiraan sida baarsinguuni buula xaaji cabdulla biroole iyo meelaha dhadhow ee dhow intaba waan tagnaa intaba annagoo wiilasha garab istaagayna xabadoo socoto dagaalka uu socda iyo xabadoon socon labada waan tagnaa waxaan leenahay wiilasha dhiirigelin in ayaga keliya intay isku mashquulahay aan ku mashquulna annagana waxtarka dalkan dib in loo hayo beeraheennii deegaanadeennii waxbarashadeennii dib loogu noqdo oo dadkii ay noqdaan wiilashana ay aqligooda iyo maskaxdooda meelo kale u tegin oo dalkooda difaacooda ay wax ka qabtaan sidaa darteed aan u daba taaganahay wiilasha oo la soconaa oon leena hooya u leenahay oon habeeniy maalinba ula soconaa waxtarka dalka iyo soo kabashada dalka iyo ilaha dhaqaalin ay soo kabtaan waxaa keeni karan inay gabadha iyo hooyada iyo wiilka wada shaqeeyaan wada socdaan dalkana amnigiisa laga wada shaqeeyo
waa gartay markasaa laga soo tago shaqooyinkan aada haysaan badi waxaa lafdhabar u ah inaad wacyigelin samaysaanoo aada bulshada ku gubaabinaysaan ood kula dardaarmaysaan wacyigelinada aada samaysaan maxay inta badan la xiriiraan waxaan leenahay wiil kastaba hooyaa dhashay gabar kastana hooyaa dhashay qolo kasta oo xagjirnimada ka qayb qaadanaysana hooyaa dhashay gurbay ka soo baxaan horta hooyooyinka annaga aan ka tirsanna waxaan leeyahay aan ka warqabna ilmaheenna waxay qabanayaan waxay samaynayaan aan ka warqabno aan garab istaagno ilmaheenna waxbarashada aan ku caawinno muxuu ahaa inay wax bartaan inay diinta bartaan inay iskuullada heer jaamacadeed ay ka gaaraan si ay shaqo u helaan in dalka dib u dhiskiisa dib loogu soo noqdo maadaama ana hooya aan nahay xogta gurigan aan ka warhayno waxaa la rabaa inaan ogaano ilmaheenna inaan wax ka ogaano oo wiilasheenna iyo gabdhaheennaba bixitaanka ay subaxi baxayaan iyo soo noqodka ay soo noqonayaan guriga waxay ka qabanayaan saaxiibada ay leeyihiin intaba inaan ogaano horta waa ku wacyigelineynaa waxaan leeyahay dhalinyarada dalka difaaciisa ha loo jeedsado wax soo saarka dalka ha loo jeedsado dalkan si annaga aan wax ku soo barannay waxbarasho lacag la-aan aan helnay shaqana aan ka helnay dowladda aan la soo shaqayn jirnay hadda maanta dowladdii way jirtaa haddeer ilaa way tabaryartahay maanta waxay u baahan tahay labada dhinac laga istaago la garab qabto dhalinyaro iyo odayaal iyo haween bay garab istaagaan annaga waxaa naga go-an haddaan haweenahay inaan wacyigelin iyo xoog iyo af iyo hadal intaba isugu darnaa naga go-an waan garab istaagaynaa waayo dowladda madaxweyne axmed maxamed islaan wuxuu mar kastaba garab istaagaa haweenku garab istaagaa inay shaqooyin helaan inay xilalka helaan in loo xiro kuraastooda in imtixaanaadka marka laga qaadaya hataa haweenka loo xiro waxyaabo badan ayuu haweenka u qabtaa oo cad oo bannaanka yaalan sidaa darteed waxaan leenahay maxaa garab istaaga u madaxweynahana garab istaagan iyo dowladda iyo golaha inad garab istaagan yihiin iyo wasaaraddeena ayna garab istaagan tahay innagana inaan garab istaagno ciidamada aan garab istaagno dowladda aan garab istaagno habdhiska dowladda ee socda hadda socda iyo shaqooyinka socda annaga qayb libaaxna aan ka qaadano si aan kaalinteena u helno annagana haweenka ka waran ee hooyooyinka ayagana ee ubadkooda qaab noocay u wacyigelin karaan si looga hortago in ubadkii la marin habaabiyo oo fikradaha jira laga dhaadhiciyo anigu waxaan dhihi lahaa hooyo kasta ilmaheeda hala socoto waxay qabanayaan hala socoto Ee, ilmaha macalimiinta iskuullada dhiga iyo dugsiyada dhiga iyo hooyooyinka waa isku mid macalimiintana waa hooyo waa inay ka warqabaan ilmaha waxay samaynayaan ka warqabaan ilmaha waxyaaba xun bay hadda sameeyaan wax bay cabaan wax bay cunaan ilmaha iskuullada ardada iskuulka wixii ka xaaraansanaan jira iskuullada way sameeyaan social media oo dhaqamo xunxun lagu sameynaayo xajirnimadii oo la raacaayo waxaasoo dhan waxaa sameeya waxaa waaye ilmaha yar waxaan waxaa keenaya ka warqab la-aanta ilmaha laga warqabo hooyadin ilmaha kama warqabta subaxii waxay soo qaadan boorsadeeda waxay soo aadaysaa shaqo bariiska ilmahay raadinaysaa macalinkana inta badan iskuulkii lacagtan baa laga fiirsanaya inta badan xog baan lagama sii haya ilmihiin oo ay macalin kasta wuxuu leeyahay bishii ma soo xaadira bes buu fiirinayaa ilaa waxaa imaanaya haddaan xog badan laga haynin arrintaas wax kale xun baa ka imaanaya anigu waxaan isleeyahay macalimiinta ard- iyo kuwa dugsiyada kuwa qur'aanka dhiga iyo kuwa waxbarashada caadiga dhiga iyo waalidiinta ilmaha xogaal ha noo noqdo ilmaha xog ha laga hayo ilmaha hala dhiirigeliyo hala wacyigeliyo ilmaha saaxiibaha lala noqdo xogta hoose ilmaha cidda saaxiib la ah iyo ciddaan saaxiib lahayn hooyada inay ogaato waaye aabbaha sidiisaba hadda aabbayaasha maanta waa aragto waxay samaynayaan aabbayaashii waxay fadhiyaan eh, fadhi kudaryaday fadhiyaan inta badan boqolkiiba sagaashan aabba shaqa tago oo subaxii ilmihiisa war ka haya ma laha subaxii wuu soo labisanaya fadhi kudururku imaanaya aabbaha waxaan leeyahay waa in aabbaha uu ilmaha hooyada intay beriiska ku maqan tahay aabbaha inuu cunugiisa war ka hayo hadhow intii la orordi lahaa waxaanaa jira waxaanaa jira la ilaha aabbahaada war ka hay ilmahaada la soco la saaxiib aabbahaada waxtar ha ku aqoonsado cunugaada inaad adi dhisho horta hadduuba cunugaada subax iska baxo habeenkana soo gala maba ku yaqaanaba cunugaada ha ku barto sidaa darteed hooyooyin haddaan nahay annaga inta badan waxaan ku dadaalaynaa xarmooyin badan aan leenahay xarmooyinka waxaan isugu keennaa haweenka haweenkana waxaan kala hadalnaa inay ciyaalka wacyigeliyaan ku booriyaan waxbarashada dhiirigeliyaan ka ilaaliyaan muxuu ahaa tahriibka xagjirnimada waxyaabaha xuno dhaqan xumada inay ka ilaaliyaan hadda waxaa ka bilowda wadanka saan arkay maalmahan oo ciidamada booliiska ka shaqaynayeen gabdho intay soo istaagaan eh, tiktoka iyo wax intay soo istaagaan dhahayo ree hebel ree hebel jubbaland waxaas ma ma awoodo mana qaadan karto jubbaland waa maamul carduna mar dhow soo kacayo waa maamul difaac ku jiro waa maamul shaqooyin kale oo dagaal kale uu nagu furan yahay qofka isku dayaa gabadha isku daydaa ee inay waxaa samayso xabsi kama soo baxayso waa la maxkamad baa la saarayaa waana la xukumayaa gabadha isku daydo annaga haddaan haweenna waan la shaq- waan la shaqaynaynaa ciidamada qalabka sida booliiskaan la shaqaynaynaa kuwa xogta hela nabad sugidaan la shaqaynaynaa cid kastoo isku dayda inay magaaladan ka samayso fadqalale iyo dhibaato ka samayso annaga waan kasoo horjeednaa waayo gabar yar oo inan ah ama hadda la guursaday oo dhahayso ree hebel iyo ree hebel yaa baray ree hebel ree hebel kuma shaqayna annaga magaaladan kama shaqaynayaan ciyaal falqadla wada kama shaqayn karaan eh, ciyaal weerar kama shaqayn karaan annagaa waxaasoo dhan dhex taagan oo xogaal ah oo raadinayna oo u ta- u taagan inaan sameyno inaan difaac ka galno waan la shaqaynayna ciidamada qalabka sina waxaan leenahay goobaha inta badan xogaha laga hela waa goobaha ay haweenka joogaan in la yimaado xogta laga raadiyo la wareysto haweenka lala shaqeeyo haweenkana waa idinla shaqaynana ciidamada waa idinla shaqaynaa saxaafadda waxaan ka rabnaa iyada lafteeda waxyaabaha nooca camal marka lasoo sheego oo ciidamada soo xiraan dhalinyarada iyo waxa inay waalidiinta wacyigeliyaan oo waalid kasta la yidhaha cunugaadii qabso gabadhaadi meel ku sheeg in la yidhaahdo hadhow haddii kale waxaa la- habeenkii way tahriibtay way baxday reebelay la dagaashay reebel reebel goormaan ka gudubna annaga annaga jubbaland reebel waan iska dayna hal cado waan leena halkaa cado waan la dagaalamayna jubbaland reebel way iska dayna cid inay nagu soo celiso rabtana ma ka yeelayna annaga waa diidna taas waa gartay farrintaa ugu dambeysa aad haweenka u dirin aniga waxaan leeyahay eh, haweenka jubbaland joogo waa haween dadaal badan waa haween soddonka sano ilmahooda ku soo daba taagnaa oo wax soo barayay hadda waxaan joognaa waqtigii aan ku nasan lahayn ilmeheenaan maraynaa ilmeheenna aan ilaalino aan la soconno waxbarashadooda aan la soconno macalimiinta aan la hadalno hooyo kasta macalinka hala dardaaranto cunugayga macalin adaan kaa raba ha tiraahdo waqti ha siiso cunugeeda ay kula hadasho isa siiyaan ay ku sheekaystaan hooyada iyo cunugeeda hooye maxaa ka shaqaysaa maxaa qabataa yaa saaxiib la tahay xaggee aadaa xaggeed joogtaa xageen isku aragna ha raadiso hooyada canugeeda ha raadiso xukaa ka keento waxaan leenahay hadduu xag jir yahay hadday dhaqan xumo tahay hadday gabdhahan social media iyo wiilashan yihiin hadday yihiin intaba hooyada iyadaa xasilin kartaa xasilin lagu sameeyo aabbayaashii iyo odayaasha dhaqankan waxaan leenahay iyo waxgaradka iyo aqoon-yahanada iyo cid kastoo jubbaland joogto jubbaland way isku xiran tahay waa inay isku duuban tahay isku duubnida aan kaga faa'iidaysano si aan dhallinyaradeena ku hanano aan kaga faa'iidaysano